amniga gobolka mudug meersha cabdimaraya waxaa shaqaynaya hay-adihii kala duwanaa ee ciidamada baa shaqaynaya hadday ahaan lahayd ciidankii xasilinta hadday ahaan lahayd ciidankii booliska iyo saraakiishii milatariga dhammaantood way shaqaynayaan marka gaalkaayo oo ah xarunta gobolka mudug habeenkii ugu dambeeyana ay ka taagnaayeen dhibaatooyin dadkao dhan iyo deegaanka oo dhan saamaysay hadda waa meel degan oo xasilan waxaanu ka wadnay in intaas laga sii ballaariyo in si fiican dadku ay isku fahmaan in isdhexkii isdhexgalkii bulshada uu hadda si rasmiga isu dhexgalay sidaas iyo si kasii badanna hadda ay hore loogu sii socdo
guddoomiye marka aan eegno gobolka ayaan dhaweyd waxaa ka dhacday qeybo ka mid a in dadka deegaanka caad ee gobolka mudug hoos yimaada iyo shabaab ay halkaasi ku dagaalameen khasaaro xoogan halkaasi uu ka dhacay oo shabaab loo geystay dadka deegaanka laftirkoodu wax soo gaareen arrinkaasi bal idinku iyo sida aada ula socotaanka maamul ahaan waa mahadsan tahay deegaankaas ay joogaan nimanka al-shabaab waa deegaan iyagu ay ay ka taliyaan islamarkaasna ay dadkaas maaragtay gacanta ayagu ay ku hayaan annagu dee dadka shacabka ee ku sugan deegaanada annagu aan ka talino ama aan aan waxgeyn karno ama aan maamulno wixii aan tari karno waanu tarnaa hadday ahaan lahayd caafimaadkii iyo hadday ahaan lahayd noloshii asaasiga hadintaba marka nimankaasna dee caqabada iyo dagaalka ay ku jiraan ma aha mid ku kooban camaara iyo iyo caad iyo iyo iyo meelaha lamid iyo caradheere mid ku kooban ma aha waa dagaal dee caalami oo dee maaragtay soomaaliya o dhan ay kula jiraan ama caalamka intiisa badan ay kula jiraan wuxuuna u baahan yahay istaraatiijiyad dheer uu u baahan yahay ma aha mid haddii algidi fudud looga loogu tilaabsan karo
ma jiraa marka wax qorshayaal oo maamulka galmudug uga degsan meelaha shabaab ay kaga maamulaan gobolka gaar ahaan gobolka mudug deegaanada ay kaga sugan yihiin
way jirtaa laakiin arrintaasi wsaasu gobolku maamulka gobolku yeelaya iyo saasu yeelaya in media hadda laga yihahda macno keeni mayso laakiin istaraatiijiyad aanu ku talagalnay ama noo degsan innaga way jirtaa oo noo degsan deegaanada uu ka maam uu ka taliyo mas-uulka ka yahay maamulka galmudug gacanta shabaabna ku jirta istaraatiijiyad nooga degsana way jirtaa dhinaca amniga markii aan kasoo tagno arrinta daadejinta maamulka iyo sidii dadka loo gaari lahaa gaar ahaan deegaanada hadda iyagu maamulku uusan gaarin qaabkee baad ugu tala gasheen
waa mahadsan tahay waxaan ugu talagalnay dee way jiraan meelo badan oo hadda miyiga ama tuulooyina oo maamulku uusan xoog ku lahayn laakiin waxaan hadda u soconaa waxay tahay meel kasta oo maamulka galmudug uu ka taliyo oo tegi karo inaanu maamulkiisa dhisno maamulka yaloo shaqaynayana aanu ka samayno insha allahu tacaala dhanka adeeg bixinta ka waran maadaama dadku ay u baahan yihiin adeegii dowladda galmudug inuu gaaro iyo qorshayaasha aada u dejiseen dhinacaas maadaama mas-uuliyaddii gobolka ay idinka idin saaran tahay
adeeg bixinta wixii adeegoo loogu talagalaa dadka si toosa unbay u gaaraan wax caqabadoo ka haystaana ma jiraan haddii uu yimaado khilaaf yarna dee waa la xaliyaa waxaanu utaagana insha allah inaanu xalino laakiin hadda wax adeega oo dadka ka xayiran haddii aan lahayd noloshii asaasiga ahayd iyo haddii aan lahayd waxbarashadii iyo haddii aan lahayd caafimaadka intaba wax ka xayiran oo dadkii dee caqabado ay ka taagan yihiin ma jiraan dhinaca dib u heshiisiinta oo kale markaan eegno oo dadaalo xoogan maamulkiina uu ka waday tuulooyinka waxaa ka jiray dadka xoololeyda ah mararka qaar in isku dhacyo dhexdooda ah ay dhacaan ama ay isqardoofaan arrinkaasi dib u heshiisiinta iyo ka maamul ahaan tallaabooyinka aada qaadeen bal dadka u faahfaahay
aad baad umahadsan tahay waa su-aalaha aan aan noogu muhiimsan middaas iyo kuwa lamid ihi oo annaga dib u heshiisiinta dee waaban shaqadeeni meelo badan oo ay ka jireen dadka miiga ay siaad og tahay ba soomaaliya qabiil qabiil iyo iyo waxbaa isaga ku jiray meelo badan oo kami ka mid ah deegaanada galmudug waxaanu tagnay waanu tagnay dadaalo badan baanu gelinay iyo wakti badan iyo juudi badan baan waxaanu u gelinay dadkaas inay isfahmaan ay walaaloodaan ay wada dhashaan meelo badanna waa ku guulaysanay meelo yaryar oo farafatirisa na way noo dhiman yihiin haddana waa u socona insha allahu tacaala inaan tagno isfahm rasmiya dadkaasna aan dhex dhigno sharci iyo nidaam ay ku wada deganaadaan iyo maamul arrintaas gacanta ku hadan aan u samayno aan baan u samayno qaybo ka mida haddana meelaha dhibman baanu rabnaa insha allahu tacala inaan u samayno arrimaha dhismaha dowladaha hoose aad muddooyinkii lasoo dhaafay ku howlaneed ka maamul ahaan bal dadaaladaas iyana iyo qaabkay u socdaan iyo halkay wax marayaan
waa mahadsan tahay arrimaha dowladaha hoose dee waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay gacanta lagu hayay in dowladaha hoose degmooyin ka tirsan maamul maamulka galmudug loo sameeyo ilaa inta la hubo shan degmo iyadana waxaanu u saaraynaa waxaan u saarnay guddiyo arrintaas soo sameeya weliba deegaanka maamulka dhismihiisuna waa ku xigi doona insha allahu tacaala waana la kala hormarin doonaayo hal mara lama wada shanta degmo ma wada noqon doonaan insha allah waa la kala hormarinaya